korneyl aadan axmed xirsi loo yaqaano rufle oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee gobolka gedo ayaa waxa uu colaadda ka taagan gobolkaasi ku eedeeyey inay ka dambayso dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland waxa uu tilmaamay in labadan maamul ay gobolka go'doon geliyeen isagoona soo qaatay cadeymo uu ku sheegay inay muujinayaan kuluglahaanshiyohooda colaadda ijtimaaciya taageerada koowaad ay tahay xamarna ayna ka marnayn weeye dagaalku haddaad weydiisay dalka soomaaliya geda ka mid taha ee fatahaadihii iyo halaagihii dhacay haddaan looga tacsiyeyn loo imaanin loo gurmudin dagaalka ka socdana cid ka hadashay iyo cid u soo adimaysay aysan jirin iyaduna waa waa nudqo labaad oo caddaynayso ciddii xogmoogaha ay ku qanci karta wey gobolka gedo ayaa muddooyinkii dambe martigeliyey colaado dagaalka ka socda ayaana salka ku haya qulqulatooyin soo jiray oo aana qabiil ah goobaha ay dagaalada ka dhaceen ayaa ka mid ahaa degmada luuq halkaas oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambayso dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe haddana ay hurinayso colaadahan ka socda gobolka gedo iyadoo lagu warramayo inay siyaasad gaar ah ka leedahay